faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal rediyow cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyow cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyow cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyow cadaado afguye
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyow cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
degeystayaal meel kastood joogtaan iyo si kastood noo maqal dhegeysanaysaa waxaad kusoo dhawaataan warka duhur qodobada ugu doorka roonna waxaa ka mid noqonaya faahfaahino dheeraad oo kasoo baxaya weeraro iyo qaraxyo al-shabaab ay ku qaadeen saldhig maraykanka ay ku leeyihiin bali dogle soomaaliya oo ka qaybgalaysa shirka ururada islaamka madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo ka baxay heshiiskii dowladda federaalka soomaaliya uu la galay shacabka deegaanka qalimow oo cabasho ka muujiyey ciidamada dowladda federaalka soomaaliya al-shabaab oo soo bandhigay ergadii ay sheegeen ay doorteen xildhibaanada golaha shacabka qaramada midoobay iyo amison oo ka shiraya qorshaha kabixitaanka soomaaliya qodobadaas iyo wixii soo raacay ayaad ku maqli doontaan warka duurinta hawada iminkase
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
intaas waxaa ahayn qodobada ugu door karoon warkeena duhur ee maanta waa maalin isniina taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka bisha sagaal labada kun toban iyo sagaalka warka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah filsan muuse yuusuf filsadegan waxaa soo saartay saabiriin xasan maxamed kusoo dhowaada warkii oo dhan faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya weeraro iyo qaraxyo al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga maraykanka ay ku leeyihiin degmada bali doogle ee gobolka shabeellaha hoose saabiriin xasan maxamed ayaa qodobkaasi aanqaadaysa wararka aan ka helayno gobolka shabeellada hoose ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalyahano ka tirsan al-shabaab ay weerar xoogan ku qaadeen saldhig ay leeyihiin ciidanka maraykanka oo ku yaala garoonka diyaaradaha ee balidoogle weerarka ayaa waxa uu ku bilowday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa kaasi oo la sheegay in lagu dhuftay albaabka laga gala saldhigga ciidanka maraykanka ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee balidoogle ee gobolka shabeellada hoose wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in rag hubaysan oo al-shabaab ay gudaha u galeen saldhigga ciidanka islamarkaana islamarkaana waxaa intaasi kadib bilowday dagaal toosa u dhexeeya kooxdii weerarka soo qaaday iyo ciidanka saldhigga ku sugnaa dadka deegaanka ayaa sheegay in ay maqleen jug qara xoogan iyadoo aan la ogeyn khasaaraha ka dhashay weerarkaasi lagu qaaday saldhigga balidoogle ay ku leeyihiin ciidanka maraykanka soomaaliya ayaa ka qaybgalaysa shirka ururada islaamka ee ka furmaya magaalada jidda wafdi uu hogaaminayo agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo xaquuqul aadanaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya deeq sulaymaan yuusuf ayaa waxa uu gaaray dalka sacuudi iyagoo halkaasi shir uga qaybgeli doona wafdigan oo maalmo ku sugnaan doona dalka sacuudi ayaa waxa ay ka qaybgeli doonaan shirka qubrada wasaaradda haweenka iyo iskaashiga ururka wadamada islaamka oo dhowaan ka furmi doona magaalada jidda agaasimaha guud ee wasaaradda haweenkii xaquuqul aadanaha xukuumadda federaalk soomaaliya deeq suleymaan yuusuf ayaa sheegay inuu soomaaliya muhiimad weyn u leeyahay horumarinta wasaaradda haweenka ee ilaalinta qoyska ee dunida islaamka agaasimaha ayaa intaas ku agaasimaha ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada jidda ee wadanka sacuudi carabiya waxa uu kulamo la qaadan doonaa madaxda ka tirsan dalkaasi iyo jaaliyadaha soomaaliya ee ku nool sacuudi carabiya madaxweynaha galmudug axmed ducaali geelle xaaf ayaa heshiiskii uu la galay dowladda federaalk soomaaliya ka laabtay dhanka kalena waxaa ka hadlay wasiirka hore ee dastuurka galmudug cismaan maxamed cali socdaal qodobkaasi waxaa inoo faahfaahinaya sharmaako suuley axmed ducaale geelexaaf madaxweynihii maamulka galmudug ee wakhtiga xilhayntiisu dhammaaday ayaa ka baxay heshiisuu kal hore la galay dowladda federaalk soomaaliya isagoo sheegay mas-uuliyaddii doorashada galmudug uu kala laabtay wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya qoraal uu xalay saqdhexe soo saaray ayuu ku sheegay wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya aysan u marin waddadii loo baahnaa in loo qabto dib u heshiisiin saxa ee galmudug sidoo kale golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug ayuu ugu baaqay inay isugu yimaadaan ugu dambeyn tobanka bisha tobanaad laba kun toban iyo sagaal si loo dardargeliyo howlaha maamulka galmudug ugu dambeyn wuxuu waxgaradka iyo siyaasiyiinta reer galmudug ugu baaqay inay ka tashadaan sidii loo dhisi lahaa galmudug loo dhanyahay dhinaca kale qaar ka mid ah waxgaradka iyo siyaasiyiinta reer galmudug ayaa waxay ka hadleen qoraalka ka soo baxay madaxweynihii hore galmudug axmed ducaale gelixaaf cismaan maxamed cali socdaal wasiirka hore dastuurka dib u heshisiinta galmudug oo waraysi gaara siiyey raadiyo cadaada ayaa waxauu tilmaamay inaysan waxba soo kordhinin qoraalka xalay uu soo saaray madaxweynihii hore galmudug axmed ducaale gelixaaf bismillah waa ku salaamayaa warqadaas hadda ad i sheegtay kolley aniga waxaan is leeyahay waxay oo soo kordhinaysaa dhibidhac oo ku yimaado hadda howlihii socday oo ay dawladdu waday ayay soo kordhinaysaa waxay kusoo kordhinaysa dadka ma laha aaf asagaa dayaacay markii hore muxuu aha systemkan markii horeba inuu isu yira wasaaradda u wakiisha iyada laftigeesha dastuur maahayn marka de saacad walba siduu rabu iska yeelayay ninkaa ogaayay saw rabu iska yeelayay marka tan laftigeeda anu waxaa laga yaabaa warqadan in wax ku kululaysanayo isaga wax hadda uusan ka run ka rabin inuu dawladda hadda wax u waramo ku kululaysanayaa laga yaaba waayo waa ogyahay hadda meesha ay wax marayaan meel uu isku kala qabsan karo maahan meesha hadda usabareeb nimanka dawladda oo federaalka iyagaa ka waaqafsadeen ciidan ay geysteen nimaan ay u samaysteen waxbay habaysteen marka wax u suura galaya male laakiin waxaa laga yaabaa laba mid inay tahay inuu rabo maaragtay waxyaalo oo loo ballanqaayo siduu kooli lahaa inay tahay waa qodob koowaad inuu hadda u oo rabo dad mucaarada oo kale inuu lugta ku xirto si waxaan arrimahan galmudug dad ay ugu sii dhacaan iyadoo laga hortagaayo dadka la leeyahay haddeertaa waa sharaxa yihiin musharaxiinta saanay meesha u dhimaan macnaha in galmudug dhibkeed usii jiido iyo jaalanti noocaas cusub loo bilaabo inay taa laga yaaba waa garta marka haddiiba warqadan isaga ka soo baxda ay sax tahay oo go-aankaasi uu yahay mid u qaatay haddii uu tago magaalo kale tusaale ahaan oo uu ku adkaysto in isagu doorashada iyo nidaamka uu hogaaminayo ma is leedahay waa u hirgeli kartaa
ma ha yaraatee wax u hirgelaya ninkaan wuxuu soo kordhi karaa laiska hadda jira oo oo ma iyo isqaqabsiga uu sii kordhi karaa oo wax kusii dari karaa waa laga yaabaa inuu gaalkacyo tago oo isagoo hadafkiisu yahay in maara wax lagu rajafanayo waa laga yaabaa laakiin ninkaan hal xaba u hirgelayo horta ma jirto laakiin qoyska iyo burburka markii horeba isagu horta uu sii badin karaa intaa kaliyaa ka imaan karta laakiin hadda maanta wakti uu yiraahdo hadda dib usoo noqday iyo ma jiro taasoo waagii hore oo isaga maaragtay uu joogay dhulka waxay ahayd inuu si caadiya uu si sharciga loo mari lahaa si dastuurka dhulka ku qorayd inuu systemkii maro marka waktigeedii la gaaray oo widi farsamo magacaabo oo dadka isugu yeelo oo dadka maaragtay stakeholderska oranta isugu yeero yiraahdo anugu oday guud aa noqonayaan barnaamijka si cadaalada feeraha loo sameynaya maaragtay ayaa laga rabay wixii markuu wax wal ku qaatay oo dowladdii xilka iska wareejiyey oo hadda ay dhammaatay oo dadkii doorasho loo diyaar loo yahay inuu hadda warqad qoraaho waxay soo kordhinaysa male
waa garta marka ma laga yaabaa dowladda federaalka laftigeedu inay tallaabo ka qaado oo maaragtay sida hogaamiyaal qaarkood ku dhacday oo kale in la xira isaga maadaama uu had iyo jeer tago magaalada muqdisho caasima dalka
mamaamaayo hadda waxaas waxba kasoo qaadi maayo warqadaas waxba kama soo qaadaya shaqadooda iska wadanayeen iyaga howlahooda wadanayeen iyaga kali waxaa laga rabaa waxa weeye in ayaga laftooda wada saxa qaadaan oo maaragtay galmudug dadka qaabka loo maraayo dibudhiskeeda inay wado saxa oo dastuuri ku fadhiisato bis ayaa laga rabaa laakiin iyagu haddeer bacda waxa weeye awooddii gelbi hore ula wareegeen marka eh, gacanta ciidaa la galeen sabtay la galeen marka waxa weeye gelbi hadda meel cibar ay taallaa marka meel cibar haday taallaa kulley kuwa federaalka cid ugu habboon oo soo aadi lahayd oo wax ka qaban lahayd ma jirto marka u malayn maayo maaragtay haddeer xaaf warqaa uu qoray inay hadda iyagu wax way kasoo qaadayaan waa iska dhegeysanayaan asaga hadduu qaylisu baatana midna wax uu noqdo u balqinaya baan umaanayaa waxbay utuuray uu iska aamusay haddii ayaa markuu joogana wax kaloo wadada soo saari doonaa taasay kugu waayaan in waa laga sameeyo doorasho oo rasmi oo lagu guulaysto hadda ariyay ka saarayaan marna waa u u buujinayaan marka waxba kama soo wax weyn oo macayna arrintaas samaynayso ma filayo inay jirto laakiin waa laga helaa qolooyinka mucaaradka oo hadda oo dowladda kuwii hadda jaalasha ku ahaa in asaga hadda isticmaalaan ay isku qaarad galaan waa suuragal oo halkaas qabaa culaysa ka keenaa ugu dambeyntii wasiir een, xogaa dadka qaarkood waxay dhaliilayeen qaabka loo maray dib u heshiisiinta galmudug iyo sida loo maamulay marka haddana waxaa lagu hawlanayaa dhismihii maamulka galmudug bal ka waran adigu maxaad is leedahay haddii maaragtay aan wado saxa la marin ee, dhismahan maamulka galmudug ma laga yaabaa in maaragtay dib u dhac kale iyo kala qaybsan kale ay keento may absolutely taa shaki kuma jiro waxaa keliya oo wax lagu samayn karaa waxa weeye tillaabada la qaadaya tillaabo nidaam ah oo nidaam dowliga waafaqsan oo nidaamka galmudug waafaqsan inay ahaato wax kastoo la qaaday ama dibsila la sameeyo ama doorasho ha la sameeyo wax kastoo intaas hayru dib u dhac iyo waxay keenayaan burbur ay keenayaan marka galmudugna hadda meesha ay joogto hadda inay kasii fogaato ay kasii fogaataan waa dhibaato mujtamacan iyo iyo dadkan maaragtay runtii eh, eh, dhibay ku tahay marka eh, waxa ugu muhiimsan waxa weeye cid kastoo saameyn kule galmudug in wado saxa loo maro ayaa saxa laakiin waxaa kaloo la samaynayo waxa la sheegsheegayo oo dhan wax macnaha u yeelinaayo galmudug dibdhiskeedii iyo dowladnimadeedii ma aha warkan ka soo yeeray axmed ducaale gelle xaaf ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ay ka socdaan diyaargarowga doorashada loo dhan yahay ee galmudug taasoo ay garwadeen ka tahay dowladda federaalk soomaaliya shacabka deegaanka qalimowo ayaa cabasho ka muujiyey ciidamada dowladda federaalka soomaaliya qodobkaasi waxaa inoo soo diray waryaheena bashiir cabdulaahi cismaan qaar ka mid a shacabka ku nool deegaanka qalimow ee hoostaga degmada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle ayaa cabasho ka muujiyey ciidamada dowladda soomaaliya waxayna baaq u direen madaxda sare ee dowladda soomaaliya sani waxaan cabasho ka nahay ee, ciidanka dowladda federaalka Ee, ciidankaas waxaa hogaamiyo ninkii la yidhaaho jenaraal tire disho oo qaybta toddobaad jananka maalintoo baxay ilaa ilaa- ilaaankan ciidankii wuxuu noqday iska- yaacdoo noqday Ee, waxay is- guda galeen waajibaadka loo egmaday ee u dhaarteen dalka iyo dadka inay difaacayiin beddelkeeda waxay sameeyeen in shacabkii ee, la gumaado gabdhaha la kofsado la dhaco la boobo la billaqaysto dhibaatadaas ayaa ka cawahaynaa waxaa dhacday in ee, ciidankii loo egmaday inuu qaranka difaaco inuu yidhaaho beer la tacban maayo beer la tacban maayo inuu yidhaaha dhacday cid aan ka yeelayno ee, beer la tacban maayo cid aan ka yeelayno ma laha Ee, waxaa la yidhi soomaalida waxay tidhahdaa nolol kuu diida geeri kuuma diido marka waxaan ee, cabashadayna gaarsiihaynaa dowladda federaalka oo madaxweyne farmaajo hormuudka ka yahay ee, ra-iisul wasaare xasan cali keere labada gole baarlamaan ee, dowla mahadhin ee, maxay yidhaahaan wasiirka gaashaan dhigga ee, taliyaha ciidanka ee, odawa- odawaa yuusuf raage waxaan cabasha ka nahay ciidankaas haddaad og tihiin waayo waa ogta haddaan ogeyn ee, ayaga amarkooda ee, maadaama ah shaqadii loo igmaday ay qaban waayeen ee, macnaha ay ka gaabayeen beddelkeeda waxay samaysteen ee, bilcakas dadka inay macnaha gumaadaan marka annaga waxaa codsanaynaa in ciidamadaas in laga- lagala qaado ciidamadaas oo macnaha kala joogo garsaale qalamow iyo ceelka geelow haddii dowladda ay jirto waxaan rabnaa dadkan dhibaatada nagu haayo ugu dambayntii shalay waxaana la soo dhigi kun iyo shan boqoloo mitir laamiga galbeed kun iyo shan boqoloo mitirna orax ka soo bax waxaan rabnaa hadday taas dhacdo wax beer oo la fali kara amba aheen oo loo hanqaltaagi kara ma jiro dhibaataana lagu haya beerta ma fali kartid miinaa la gelihaa beerta ma falis haddii kale aheen miinada ninka gelihaayo ogaaw miina nin gelihay ma ogaa karaan asagaa dawla ay dhawaya inuu ga- inuu iska difaaca asaa laga rabaa hadduu difaaci karina meesha inuu ka dhaqaaqa asaa laga rabaa waxaan wax loo adkaysi kara ma ahan waxaan maqli karna ma ahan gabaraa la kufsaday nimaa la dilay dhulkoo ku jiraa nimaa dhaabace qalimoobuu yaalaa nimaa dhaabace isbitaalka oo madiino jiifaa ciidankaa yeelay intaasne wax yeeli karnana ma ahin wax maqli karna maahan noloshaayna beertaana ku tiirsan tahay haddii xag ilaahay ku qadno cidaan ku eedayna ma lehen cidaan dacwo u qabna ma lehen laakiin beer fali maysad kun iyo shan boqol oo tilaab intana kun iyo shan boqol oo tilaab beerihii dhexdoodii ahayd la tacbi maayo wax maqli karna maahan aad baad u mahadsan tahay bashiir cabdulle cismaan al-shabaab ayaa soo bandhigay ergooyinka ay sheegeen ay soo doorteen xildhibaanada golaha shacabka mar kale sharmaako suule al-shabaab ayaa mar kale waxay soo bandhigeen qaar ka mid a ergadii dooratay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya kuwaas soo tegay deegaanada shabaabku maamulaan kadib markii amar u yeeritaan ah uuga yimid dhinaca al-shabaab qaybtii saddexaad ee ergada soo dooratay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa al-shabaab waxay ku soo bandhigeen deegaanka buulafulaay ee gobolka baay kuwaasoo gaaraya ilaa toddobaatan iyo lix ergo al-shabaab ayaa waxay sheegeen ergooyinka ay ka mid yihiin kuwii doortay xildhibaan maxamed cusmaan jawhari oo mar soo noqday guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya hase yeeshee khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo xukuumadda soomaaliya uu isku casilay al-shabaab ayaa hore waxay deegaano kala duwan ugu soo bandhigeen ergooyin ay sheegeen inay ahaayeen kuwii doortay baarlamaanka soomaaliya iyagoo sidoo kale wakhti dheeriyah ugu daray kuwa aan weli ku tegin wakhtigii hore ee loo qabtay oo ahaa afartan iyo shan cisho hase yeeshee uu ka dhammaaday iyagoo aan tegin dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa dhowr mar sheegtay in deegaanadeeda aysan ku soo laaban karin ergooyin ka qaatay amarka al-shabaab ee tegay deegaanadooda iyadoo qaar ka mid ah ergooyinkii soo laabtay xabsiga la dhigay weli warka duhura radhiha cadaada ayaad dhegaysanaysaan amisom iyo qaramada midoobey ayaa ka shiraya qorshaha kabixitaanka soomaaliya magaalada muqdisho waxaa ka furmay shirka u dhexeeya amisom iyo xafiiska taageera qaramada midoobey ee soomaaliya waxaana looga hadlayaa in laga sameeyo qorshe howleed oo dhammaystiran laguna hago howlaha iyo howlgalka midooda afrika ee soomaaliya laga bilaabo labada kun toban iyo sagaalka ilaa labada kun labaatan iyo kowda lagu hagaajiyo fikradihi howleed ee dib loogu eegayo qorshaha kala guurka sidoo kale shirkan ayaa waxaa diiradda lagu saaray waxqabadka ugu weyn ee hoos ku imaanaya qorshaha kala guurka soomaaliya marka la filayo in amisom baxdo kuna wareejido mas-uuliyadda amniga dalka ciidamada soomaaliya marka la gaaro labada kun labaatan iyo kowda dhegeystayaashana qiimaha iyo qadarinteinaga mudanow warkii duhureed kala socoteen reedhiha cadaado oo inaga intaa warka waxaa idiin tabinaya halkan si toosan idinkaga aqrinaya anigoo ah filson muuse yuusuf filsan degan waxaa soo saartay saabiriin xasan maxamed dhanka farsamada waa mahad nuure sidaa iyo nabadgelyo